xuquuqda aadanaha waa mid qof walba uu xaq u leeyahay inuu helo degenaansho nabadeed xaquuq waxbarasho mid caafimaad shaqo iyo in lagu ixtiraamo shakhsiyadiisa haddaba si loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha qof kastana uu helo xuquuq loo siman yahay ayaa wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland waxa ay wadaa dadaallo lagu horumarinayo siyaasadda xuquuqul aadanaha ee jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka jubbaland miska yuusuf ayaa sheegtay in afartii sanaba mar dib u eegis lagu sameeyo arrimaha ku saabsan xuquuqda aadanaha si loo ogaado waxyaabaha qabsoomay iyo waxyaabaha qabyada ah ee u baahan in la derdergeliyo because berito waxay noqon doontaa haddaa hay-ad u shaqaysidna hay-adaada wuu ku dabaqi doonaa sharcigan siyaasaddan way qabani doontaan haddaa dowlad u shaqaysana waxaa waaye wax idina lagaala xisaabtan doono sidaa ogtihiinbo waxaa jirto afartii sanoodba report la bixiyo universal periodic review periodic report la dhahayo afartaa sano waxaa laga fiirinaya waxay tahay xuquuqul aadanaha meel kasta haday noqoto national levelka kasoo bilaabanaysaa muqdisho mise federal levelka and then state levelka inta waa wixii gaboodfal oo xuquuqda aadanaha loo geystay dhammaantooda ayaa lagu sameeyaa review iyo wixii talabixin u baahan inaan xoojino iyo waxyaalaha ku fiicneen iyada naftirkeeda marka siyaasaddan waxay nagu hagi doontaa inaan isku diyaargareyno mise u diyaargarowno aan kasoo baxno gaboodfalladaas iyada si aan uga foojignaano